أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaan subaxnimada tan waxaa ka mid ah howlgallo qoshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada warshiikh ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo uu turkigu damacsan yahay inuu ka dhisto saldhigga ciidan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalada adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa la baahiyey sawirada weerarka iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duuleedka deegaanka caalkooxle ee bariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusayay dufcadii koowaad ee ka gudubta dugsiyada hoose dhexe ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayada baay wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta oo badkeenayaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgallo qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay saaka qarax la beegsadeen barkantarool oo maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin xaafadda guday makane ee degmada yaaqshiid waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasa dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeed ee duuleedka magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada hiiraan howlgal mujaahidiintu ay shalay galab ka fuliyeen deegaanka ilcad oo hoostaga soomaliya iyo mujaahidiintu kula wareegeen deegaankaasi iyagoona kala ceeriyey maleeshiyaadka riddada ee halkaasi ku sugnaa howlgalkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah oo laga soo furtay qorigii boosha waxaana lagu dhaawacay mid kale murtadka howlgalkaasi lagu dila ayaa lagu magacaabi jiray muumin dhegaweyne dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada warshiikh ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo uu turkigu damacsan yahay inuu ka dhisto saldhigga ciidan warbixin ku saabsan halkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaargaroobeen dagaal ay ku difaacayaan dhulkooda oo lala damacsan yahay in gaalada lagu wareejiyo bandhig ciidan oo beelaha ay ku qabteen deegaano u dhexeeya warshiiq iyo cadale ayay ku sheegeen inay isku diyaariyeen dagaal ay ku difaacanayaan dhul la doonayo in loo gacangeliyo dowladda turkiga iyadoo wakiil ka ah isbaahaysigaasi libiga nato saldhig laga gano dayaxgacmeedyada ay ka dhisanaysa soomaaliya waxgaradka ganacsatada iyo xoolo dhaqatada ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka bashaqle iyo dumar oo ay kooxda riddada soomaaliya ku wareejinayso dowladda riddada turkiga ugu horeyn waxay digniin u direen shirkadda turkiga ee albayraq iyo cid walba oo ku howlan in ay dhulkooda ka dhisaan saldhig ciidan iyagoon ku goodiyey inay weerarayaan way ka xun yihiin dhagxaantan la soo dhigay meesha ay ku noolaayeen oo ilaahay makaniyey oo awowayaashood inta ka dambaysa ay joogeen dadka ku xadgudbaayo waxaan leenahay dadka ku xadgudbaayo hadday kambani yihiin iyo hadday ganacsato yihiin iyo hadday dawlad yihiin iyo hadday shakhsiyaadka madax bannaan yihiinba waxaan rabnaa inay ka waantoobaan inay ka waantoobaan aan codsanaynaa iyo ummadda islaamka gaal waxba nagama dhexeeyaan waxaan dacwo ka nahay shirkadda dhagaxaan soo dhigtay shirkadda albeerg iyo mataqaanaa shirkadda la yidhaha docal la yidhaha mac dacwo ka nahay annaga dhulkayna inay ku xadgudbaan xaq uma leh dhulkan boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa joogta dhulkan dhul oo mataqaanaa oo sano mataqaana kumayaal sano la leeyahay waaye inay haddaan shaksi iyo lagala heshiiyana xaquuq mishaar sharci ma ah dhulkan dadkiifiyaa jooga deegaankaa jooga qofku xadgudubto iyadaa waxay ka heleysa iyo qodmada iyadaa ka hesha iyadaa u gaar tahay waxgaradka deegaanada bashaqle iyo dumar waxay caddeeyeen in dhulkan ay ku soo duushay dowladda daaqoodka turkiga ay boqol sano ka hor kula dagaalameen gumaysiga talyaaniga islamarkaana hadda aysan gudnimo qaadanayn oo ay shisheeyaha la dagaalamayaan annagoo nabadoonnadii dadkan deegaankan ku nool ka nabadoonnaa waxaan leenahay dadka lacagta wato oo lacagtooda si xaaraanta ku helay oo qaabdarrada ku helay oo dhulka dadka walaalaha muslimiinta ku boobaayo waxaan leenahay lacagtiinna heesta si allaalasaa ku keensateen idinkaa og dhulkan gumaysigii xataa lagama oggolaan gumaysiga xataa lagama oggolaan dhulkan gumaysi lamaga lagama oggolo dadkan dhulkooda la boobi ma karo dad- dhulkan dhul daaqsin waaye dhul beereed waaye dadkoodau ka badnay dhulkooda anaana la- la xoog lagu qaadan karinaa meeshaan degan oo dad dheh hataa hona soo weeraraan iska celin marka marka waxaa waay-
ugu dambeyn waxgaradka deegaanadan u dhexeeya warshaqiyo cadale ayaa ku goodiyey inay si adag isaga caabin doonaan dabadhilifyada iyo siliibiyiinta doonaya inay dhulkooda boobaan waxayna uga digeen ganacsatada inay ku degmaan arrinkan dad oo horoo le'dan waa jiraan oo dhulkan ku le'deen oo soo jahaadi jireen dhulkan aan taagan oo u jeediin dhiig badana ku maqan dadkii annagana dhala ku dhintay dadkiina dhala ku jahaadi jiray annagana waa ku jahaadaynaa meeshaan waxaa la yidhaah dumar iyo bashaklaa la yidhaah dadka joogaan waxa dhusdhusoo adduunyada ka socda ama dhulka lagu qaata waa maqleen waa og yihiin mana yeelayaan waxay yeelayaan ma ahan dhul badanaa been lagu qaatay howl badanaa la soo galay nin walba wuxuu ku socdaa la ogaaday annagu fallaartayna bannaankay taal mariidkayna horta mariidkayna soo naqsan waxaan soo- waxaan leenahay qalabkana dadka sutaystan waa la leenahay mariid ceel cadda mariid waa maqasheen umaleha ceel cadda mariid balle ma maqan dadaa looga kacshay mariid intana dadaa looga kacshay xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ardada ayaa horey u sheegay in saldhig laga rido dayax-gacmeedka uu turkiga ka dhisan doono soomaaliya waxaana muuqata in murtadiintu ay dalka ka xaraajayaan shisheeyaha iyagoo dhaafsanaya sandareerto aada u liidata xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalad adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa xildhibaan cabdiraxmaan gurey oo ka mid ah baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu walaac xoogan ka qabo xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya qeybo ka mid ah hiiraan ee dagaalka kula jira mujaahidiinta murtadkan ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey in maleeshiyaadkaasi ay ku leedeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen mujaahidiinta isagoona sheegay inaysan jirin wax gurmad ah oo ay heleen maleeshiyaadkaasi xildhibaankan ayaa eedeen xoogan u jeediyey kooxda riddada soomaaliya oo uu sheegay inay dayacday maleeshiyaadkaasi iskana hilmaantay adeer dee dadkeenii markas dagaal ay ku jiraan oo wakti dheeray kusoo jireen waa dee waa wada ognahay aniga adigaba xilliguu dagaalka bilaabay xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambesana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaanaa Eh, taakulayn iyo dowlad garab istaag eh, buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xunnahay waa ogtahayoo maalin walba meel ay tagaan ay ka qotaan godad godadkaas ay ku isku dayaan inay isku haayaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa ogtahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadalka ka sheegna laakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay maalin walba marka marka in hal reer ama hal qoys uu dhibka ku dhacayo dhimashada ku dhacayso waa wax aad u nasiib darro ah waa waxaan aad uga xunnahay waa waxaana dadkeenna marnaba aanan mar waxa noocaasa inay inay ku dhex jiraan aan la heli karin dad soomaaliyeed qabaa'ilaad soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed ee garab istaag muujiso in la waayaa waa nasiib darro marka aadaan ugu xunna adeer meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno Eh, waxaan u malaynaa nimankaa inaan inaan isku la-aan doono mooyaane meelaan maanta ugu baxnaa hadda ma ma noo muuqanayso qolaha soomaaliyeed ama qabiil soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeedoo lagu gacansanaysana ma muuqato marka aada ugu xunaa adeer wax noocaas inay maalinkas dhacaayaan hadalka murtadkan waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar ay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel qooxle ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladaasi ayaa lagu dilay in ka badan konton murtadiin ah halkaa lagu dhaawacay in ka badan boqol kale iyadoona mujaahidiinta ay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada hiiraan oo cadowga ku sugnaayeen waxaa la baahiyey sawirada weerarkii khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdiqaadir
waa sawirro banaanka soo dhigaya qayb ka mid ah xanuunka maleeshiyaadka kooxda ardada soomaaliya kasoo gaaray mid ka mid ah weerarada ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan sawiradan oo siyaada u tayo sarreeya ayaa muuqaal waafi ah waxa ay ka bixinayaan sidii u dhaca dagaalkii saacadii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen murtadiinta kaasoo ka dhacay agagaarka deegaanka ceelqooxle ee duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan baktiyada malishaad murtadiin ah iyo khanaa'im kala duwan oo gacanta u gala ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu soo bandhigay sawiradan hub isugu jira noocyada fudfudud ee aakayaasha rasaas iyo qoryaha r b g iyo b k m ayaa ka mid ah khanaa'imta kala duwan ee mujaahidiintu ay ku qabsadeen weerarka duulaadka ceelqooxle sida laga dheehan karo sawiradan la baahiyey gaarin oo baakad ah ayaa iyadana la arkaya oo ku jirta qaniimadii xalaasha ahayd ee ciidamada tawxiidka ka dhaxleen howlgalkoodii barakeysnaa kaasoo allah fidligii ay ku halaagsameen askari oo saraakiil murtadiin ah kuwaasoo bakhtigooda la waray kuwo badan oo iyaga ka mid ahna meydadkooda lagu cararay goobtii dagaalka mujaahidiintu wuxuu allah isugu daray inay ka guulaystaan cadowgooda ajar iyo khaniimo halka maliishaadka riddada iyagoo baxsada ay geysida tawxiidka ku hayaan baaxsi allah fidligii kuwaasoo guuldarooyinka iyo khasaaraha maliyadeed ee usii dheer tahay labaqalbiyeenta way mutaysteen intaay kufrigaas ku jiraan maadaama dullinimaduba ay tahay in islaamka dagaal loola duubto lana difaaco kufriga sida ay sameeyeen malishaadkan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay dufcadii koowaad ee ka gudubta dugsiyada hoose dhexe ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada kansax dheere ee wilaayada baaye walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo sii ambaqaadaya
dugsiga hoose dhexe ee akmal waxaa lagu bartaa culumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada ee tacliinta deegaanka xawaal barbaare ee hoostaga degmada kansax dheere ee wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan waxaa lagu qabtay xaflad heer sare ah oo agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan taasoo shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose una gudbaysay dugsiga dhexe xafladdan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal ayaa soo gudbiyey kelimaad kala duwan oo ku saabsan waxyaabihii ay madarasada ku barteen macbuudkeena uumay muslimiinna weelay mujaahidiinna siiyay mandharna ninshaaniyaang mahadnagaan madaxda xarakad shabaabul mujaahidiinang mahadnagaan maktabu tarbiyatu tacliimang mahadnagaan maamulka wilaayada baayang mahadnagaan maamulka muxaafaddan qansax dheereen mahadnagaan malaagayn iyo waalidiinta inaan mahadnagaan macallimiinta sharafta mudug madarasatul akmalaan mahadnagaan una umat alaymoge muu imaa in shalmaraanee mawaashiidan dhaangna iyo maktabu tarbiyatu tacliim mawlaaan ninshaani manhajul islaami ii muqaararan deji madaarisan indhisan mudarisiinga midigtin ingeliyan mufrad muhanna mubtada khabar mudbar ii dahirbadan macneeyaweynan maadii diini maaday siyaxliiraala wal ninkumala isdaana bahdiuna muujini ama hamuujiyahayna madaga ayna tegna maasha allahuna dhaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alqaa'il والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم رواه الشيخان قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فإن أهمية التعليم في حياة المسلمين كالبحر لا ساحل له لذا ينبغي للمسلمين أن يحرسوا فريضة العلم شيوخا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا فالتعليم هو عملية يتم من خلالها بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud beesha degta deegaanka ee hubeer uu goobjoog ah xafladda ayaa cabiray dareenkiisa iyo waxay oga dhigneed bandhigo ay soo gudbeen ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal bashiirow aad baan u faraxsannahay maynoo sheennay faraxaas miislahayn iyaalkun oo deegaankan waxaa walbarbaara ka koray ingiriiska hadal koro miislahayn carabiga hadal koro miislahayn af soomaaliga inta badan deegaanka maaymaya ka hadalaay in badan walay dhaafeen mulahayn maay maxaa tiri marka intaas geeka walbun ka koobo koro male runtii mar hor iyaalka xaraysan aadi jareen miinjare jarna in baan dheg lahaan dhaka fataxdii kowreedo geeka laha dhaki eed baan ka faraxan bulshiweynta deegaankana may ku dareemay intayo badan owlaad badan ay boqolkiiba boqol la kooyda la dhihi karaa bandhigan ee bannaanka la keenay in isbedel xagga ee iskuulka la dareemi doonaa dhici karta haa boqolkiiba boqol aad iyadan dareeman mayna kumad ahaha miis lahayn iyaal isku kuusun walay baradawa nin haayan laakiin geeka may ogaanay in iyaalka tayida dadka hadda may jira deegamadunku bahi qarashaad xamar iyo miili lamid ah kabii jare laakiin iyadoo qarashin ambaan unug idiilay soorka ama haddii geeka walaan usasaare may dareemane miili tumu unug rooga intumuntaba agaal alaa kamal iishaana doono iyadan dareeman ugu dambeenna waxaa madasha lagu abaalmariyey ardaydii kaalmo hore ku soo baxday imtixaankii ay galeen kadib geeka barbaare oo madrasada akmal ciyaalkii dugsi hoose ku gudi waayey dufcadii inkoreytay markii inkoreytay hatii insha allah yar roogna ardada horta dhammaantii oo mumtaaz waay macnaa darajada mumtaaz le jayid jiddan la hamille sagaalon le korna ku jara macnaa dhammaantii oo baasan ardada ardaydan sabareew insha allahu tabaaraka watacaala ardayada kolley jaa-isna way siiyaa shahaadadana way siiyaa maxamed nuur salaad nuur yaa insha allahu madarasa alakmal kaalinta ka wadan gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran kaalinta lamaad mayba gala insha allahu tabaaraka watacaala bilaal macalin cabdisalaam jinow kaalinta lamaada gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran haye kaalinta saddexaad lama arday asla gali waa maynan koray aaalibah gabarta maryama sheekh cali khayr manuur iyo saalim shariif xuseen aadam halbuundias heshaanan shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey xafladan qalinjabinta ee loo dhigay dufcadii koowaad ardayda dugsiga hoose dhexe agmal ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lagu qabtay xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay dufcadii koowaad arday dhammaysatay barashada culumta sharciga iyo maadiga kuwaasoo dhiganayay macadka qurduba xaruntiisa degmada buula fullaay wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenayaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed aadan cali cabdulaah iyo ibraahim aadan waa labo askari oo towbadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe waxaana labadan askari oo towbadkeenayaasha ah lagu soo bandhigay deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe aadan cali cabdulaah ayaa si gaar ah uga tirsanaa qaybta booliiska riddada waxa uuna ka howlgalayay magaalada muqdisho ibraahim aadan isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee sida arxandarada ah dadka shacabka ugu dhibaateeya kuna tacdiibiya xabsiga dhexe ee xamar labadan askari ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada usoo qaaday duulaankeeda wilaayada shabeellada dhexe balse allah fadligii labadan askari ayaa inta aysan ku bixin gacanta mujaahidiinta waxay iyagoo towbadkeen ah isku soo dhiibeen wilaayada shabeellada dhexe waxayna ka warbixiyeen towbada uu allah waafajiyey iyo shaqooyinka ay usoo qabteen kooxda ridada soomaaliya magacayga ibraahim aadan taasi waay asluubta waxaan ka tirsanaa guutada guutada labaad waxaan ku qortay ekid control maalin nuur waa maslax xerada maslaxan ku tababarnay maalin nuuraan qortay koodii toban iyo sagaalkii dhexdan xabsiga maxaabuusta ka horan aan alaalan jiray ha meesha uqaabilsanaayo furhaaya waa ka ahay waardiya baan ka ahay ummadda xabsiga waa lagu dhibaateeyaa dhibaato aadi aad oo zaid ah ummadaas muslimiinta meesha ku jiraan qoladis kala duwan qofkii macnaha kan ama xanuun iyo ama wax dhib sheegto dhibkiia dhib kale loogu diraa dhibaato zaa-idaa lagu haaya ummadda islaamka xabsigaas xabsiga dhexe waa ummadda waa lagu dhibaateeyaa ummadaas meesha joogto dadaa meesha maqaayada ugu shidan dadki maqaayada meesha ugu shidan a ummadda ku dhibaateeyaan dhibaatooyinka cadowga ummadda islaamka u geystaan waxaa kamid ah qofka waa xanuunsan karaa bini aadan waaye amba macnaha wax abasho u sheegan karaa wax dhibkiisa marka u sheegto dhibkaas qaabkaas waa lagaa bedelaa amba macnaha qorshe kale in loo fiirimaano dhibaa ugu diraayan dhib iyo rafaad iyo dandarre iyo dil iyo rafaad ugu diraayan marka waa kaasa qofka aan la imaaday waa leylacaa degmada hawaadley jooga maasha allah si gacmo kuraa iga soo dhawaayeen alxamdulilah hawaadley iska hor meelahan maamulkaan ku dhex jiray alxamdulilah maalintii maqrabka aan soo dhiibay dhexdan wax dhibaato laima geysanin si wanaagsanaa lai soo dhaweeyey alxamdulilah qof wax ii dhintay male qof xalal kuleel i tirin ma jiraan maasha allah maamulka islaamiga waa kamahadsan yihiin aadan cali cabdille muumin waxaan ka tirsanaa booliska muqdisho xamar waxaan tabaraayo soomaali iiraan shan boqol lix boqol wax kasoo dhigay meel meel kala moreysnayn ade dad meel kala moreysnayn xerxero kala go-an kamar lee ku qornaay meeshaan layidhaaha koldhiga aan ku qornaay adama laisoo wareejiyey meel controlkan oo number afarkeeda ah intaas maarta inta ugu badan saacad ugu dhibaatay controlada waayo inta boogso halka petrol ku dhacaayo waxaad arkaysaa bajaajyada waa ka taqaanaad xamar ku shaqaysato mootaaliyada inta badan u badan oo telekoorada ku dhacayso kolli iyagana si alle un ku socdaan dowlad meeshaas dowlad kuma hayaan dowlad sheegaas marka waan fiiriyay muddadeed bilow sagaal bilow camal aan u shaqeeyey saan iyo ahaa muu kala wadaada soo jarba nabdinkaas wacdi nabdinkaas waan udan hayr saasaan rabaa xaaladii saas waaye ogow nimakaas inaad midaysaa rabaa adna soo gocansata haa walaayadii inaan ku geey haa inaa soo gocansada iyo gey iyo hadal sidaan kusoo gudbo maamulka banacdan soo aaday wallahi maasha allah alxamdulilah sidaan ka fulinahay maasha allah horta kusoo baxday anada isla dhaweyna nolosha maxaa yani lagu soo dhaweynaa maulaynba alxamdulilah lak alxamdulilah meel walba ayaga ilaah u nimcay dadkuma waa xidmada xabaad lean jawaab wallahi maasha allah aada u weyn aada u weyn iisoo dhaweeyaan boqolkiiba boqolna insha allah waxaan rajeynaa sidaas lamida dadka igu soo xiga inay soo dhaweeyaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si joogto ah u soo gaara maleeshiyaadka towbadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cabdiqani warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh